إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada saakayaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban askari ayaa maamulka jubbaland dhimasho iyo dhaawac uga noqday dagaalo shalay ka dhacay deegaana hoostaga magaalada kismaayo ee jubbada hoose nin ka mid ahaa raggii daroobada ka ganacsan jiray ayay mujaahidiinta ku dileen duleedka magaalada muqdisho etoobiyaanka haysta magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa magaaladaas ku dhigtay xaflad ay ku muujinayaan inay baydhabo tahay magaalo ka tirsan etoobiya dowladda federaalka ah ayaa sheegtay in askarta kontaroolada muqdisho u jooga ay yihiin cabtooy sarqansan taasoo keenaysa in shacabka laayaan waxaa sii kordhaya tirada dadka ku le-anaya dagaalada ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool halkaasoo ku dhowaad bil dagaalo halakeeyeen dowladda daalibaan ayaa soo bandhigtay diyaarad daroon ah oo lagu sameeyey gudaha dalka afghanistan warbixin cusub oo la daabacay ayaa lagu sheegay in maalqabeennada ugu qanisan caalamka ay sanadkii lasoo dhaafay khasaareen boqolkiiba toban hantidooda من ربنا الرحمن استيقظي هممي وقولي للبشر ماذا دهنا فالبلاء قد انتشر وغزا المخدر بالجحيم بلادنا نبرى سقودهم إلى خير الأثر magaalada ugu daran hadda ee la sheegaya waa magaalada muqdisho waay jardiimada goobaha shaaxa lagu cabo suuqyada markaa maqaayadaha waaweyn tagto ee musqulaha iskuulaadkii jaamacadaha ayaa calaamadihii bilowda taalaha
meelaha ka badbaaday la ohan karana waa meelaha walaayaadka ay nimanka dhallinyarada ka taliyaan haddii aan kuwan kale wax laga qabanna way ku soo fufi doonaan ama kusoo faafi doonaan inbasdurra loo yaqaana
lix saac oo habeenimo wixii ka dambeeya dadka socda waa la yaqaanaa waa boliis iyo tuug
shan saac ilaa afar saac wixii ka dambeeyo waxa bajaajka inta ugu badan lagu qaado waa gabdho yaryar oo waalidiintoodiba ayna ogeyn halka ay ku socdaan
dalkan muqaadaraadkan meelo ku soo galaan ganacsataa soo dejisato xildhibaanadu waa ogyihiin culummadu waa ogyihiin macallimiinta jaamacadaha naftoodu waa ogyihiin dowladdoo dhanna way ogtaa canshuuraa laga qaadaa weliba
تريسكا استمعال الجري أنا كنين يودح تروح مجر كل ذي ذات وي وا بي باكور وزوقات واللي بسيطهم
ستين ستين ستين لبس خدك كبحي معنا بعد عدنا صومالي كبحي waa ستين الغي
waxyaalaha muskiraadka ah ama maandooriyaasha ah iyo mowqifka shareecadu ay ka istaagtay waa arrin aad iyo aad u cadweyn horta kuwii waxaasoo dhan adeerkiis waa darooga waay waxaasoo dhan darooga waay kulli darooga waay ejectionkaasa ah taambuugga ah xashiishka ah qaadka ah qaadkaaba ugu xoog badan waxa darooga ah
muqaadaraadka markaan ka hadlayna marka dhibaatada dhaqaalo u leeyahay kama hadlayna lacagta shilimaadka laga soo bixiya waxaan ka hadlaynaa qof human resource dhinac u qaadana oo hoos u dhigaa
shabakad waxaa jirta magaalada muqdisho joogta ee la soo ogaaday oo gabdhaha ka ugaarsada
qaawanaanta iyo faxashada iyo de waxa weeye qofka hataa lala yaabi maayo oo adigu markaa meel kale ka timaado meelahaas marto adiga iyaa marka waxaad dareemaysaa in dhul kale soo gashay oo dhulka ma sooma dhulka ma soomaali baad baas weydiinaysaa mase yurub waa waxyaabihii amni darrada ee laga xusi karo meeshaan hadda ciyaal weerar laga leeyahay ciyaal faaycal ayaa ku jira booska weliba degmooyinka hadda ee ugu badan qaska ayay ka soo bilaabeen qaska
ciyaal faycali waa ka dhibaato badan yihiin way ka tiro badan yihiin ciyaal faycali maaragtay waxay ku koobnaadeen madiine kaliyaay ku koobnaadeen kuwaani magaalada inta badan ayagaa jooga
nahagay wateen way qabteen waxaydanba naagtan ka sinaysan baa ku dilayna
waxaa dadka ku xantaa mataqaana soomaalida waa isxamataahe in beliisku saaxiib la yahay oo nimankaan mataqaana asugu mataqaana la leeyahay oo mataqaana gaara ma loo adkaysan karo bini aadamnimo maahan ilaahay ma yaqaaniin
waa barnaamij gaar ah oo idaacadda alfurqaan ka diyaarisay daroogada ku soo badanaysa magaalada muqdisho sinada hoteelada waaweyn loo furtay ciyaalweerada neefta ku celiyey muslimiinta reer muqdisho iyo burcadda u soo shaqo tagtay jawaabka dadka ku dhaqan caasimadda haddaba barnaamijkan oo ah barnaamij xasaasi ah oo soo gudbin doona macluumaadyo fara badan oo qarsoon haddaba la soco oo dhegayso barnaamijkan oo ka kooban dhowr xalqo wuxuuna soo geli doonaa caawa saacaddu markay tahay laba saac iyo bar habeennimo iyadoo dib loogu soo celi doono barri saddex saac iyo bar barqannimo insha allah
يا دولة التوحيد بالحق ضربي أيدي البغاة لكي تبوئي بالظفر لا لا تهابي إن دين محمد نبذ المحارم لقنيهم ذا الخبر waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay labiyo tobanka shacbaan sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran inka badan shan iyo toban askari ayaa maamulka jubbaland dhimasho iyo dhaawac uga noqday dagaalo shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan tuulada qorxey ee hoos tagta deegaanka qaamqaam ayaa waxaa la sheegayaa in halkaas mujaahidiinta al-shabaab ay weerar kula beegsadeen ciidamada maamulka jubbaland xilli ay isku dayeen inay dhaqaaq sameeyaan dagaal culus oo halkaasi muddo kooban ka socday kadib waxay natiijadu noqotay in maamulka jubbaland halkaasi looga dilo toddoba askari oo ay ku jiraan askar muhiim u ahayd halka sidoo kale laga dhaawacay shan askari sidoo kale jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta waxa ay habeen hore weerar ku qaadeen xero ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka husingow ee ka tirsan gobolka jubbada hoose nin ka mid ahaa ragga daroogada ka ganacsan jiray ayay mujaahidiinta ku dileen duleedka magaalada muqdisho wararka saaka iyo naga soo gaaraya deegaanka lafoole ee duleedka magaalada muqdisho ayaa sheegaya in mujaahidiintu halkaas ka fuliyeen howlgal gaar ah kaasi way ku khaarijiyeen yuusuf cadow oo ka mid ahaa horjoogayaasha daroogada soo gelin jiray magaalada muqdisho ninkan mujaahidiinta muddo ayay ku daba jireen waxayna horey ugu burburiyeen goobtii uu daroogada ku iibin jiray waxaa la sheegay inuu dib u furay goobtiisa taasi oo keentay in isagana markaan la khaarijiyo magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxay mujaahidiinta si dardar leh kaga wadeen howlgalladii ay hore u sheegeen inay ka fulin doonaan muqdisho kuwaasi oo ay ku beegsanayaan dadka daroogada magaalada muqdisho soo geliya kooxaha fisqiga ka wada goobaha ay hoteeladu ka mid yihiin iyo sidoo kale waxa loogu yaro mooryaanta ciyaal weerada oo dadka muqdisho dhibay etoobiyaanka heysta magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa magaaladaasi ku dhigtay xaflad ay ku muujinayaan in baydhabo tahay magaalo ka tirsan etoobiya mahad ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
waxaynu maraynaa haddii aan nahay soomaalida xilli cuquusheenna uu ku ciyaarayo gumaystihii horaan iyo haddaba gumaadka nagu hayay haldooro badanna horey nooga dilay soomaalida waxay dadyowga kale ee caalamka ku tilmaamaan inay tahay qowmiyad dagaal oo iska dhicisa ummadaha kale ee sida gardarrada ah waddankooda ku soo damaaciya waxaana ka mid ah gumaystayaashay horey iskaga dhicisay islamarkaana halgan dheer oo muddo fog dhex marayo cadowga soomaaliyeed ee ah dowladda xabashida itoobiya ma jirin mar ay heshiiyeen soomaalida iyo xabashida waxaana dhex maray dagaallo waaweyn oo taariikhda galay innagoo taamaanka ku haynay ayaa markii in badan oo inaga mid ah ay iska hurdeen halgankaasna iska iloobeen waxay dowladda xabashidu inagu leedahay annaga ayaa idin xoraynay iyagoo weliba barqocad intay xaflad digtaan sheeganaya dhulkeenna oo ay gumaysi ku joogaan xabashidu dalkeenna gobolgobol iyo geedgeed ayay u goosanaysay wakhti fog mana jiraan wax ay inoola hartay dadkii sidaas ahaa ayaa maadaama qaybo ka mid ah gobollada soomaaliya ay xoog ku joogaan ayna gacan ka siiyeen qabashadooda kuwo soomaali sheeganaya waxay iska dhiganayaan xaflado ay isku xayeysiinayaan iyaga oo ku jeesjeesaya dadkeenna oo odhanaya annaga ayaa idiin talino oo idin gumaysanaa halka aan taagannahayna waxay ka mid tahay dalka itoobiya laba maalin ka hor waxaa magaalada baydhabo oo ah xarunta gobolka baay ahna dhul soomaaliyeed oo ay degan yihiin dad soomaali u nasab sheegta ka dhacday xaflad ku sheeg ay isku xayeysiinayeen ciidanka xabashida ee ku sugan magaaladaas waxaadna marka aad fiiriso goobta iyo xafladdu ka dhacaysay iyo kasoo qaybgalayaashaba moodaa inay goobtu tahay adis ababa sababo la xiriira calanka itoobiya oo aada loogu xardhay halkay xafladdu ka dhacaysay arrintaas ayaa ah astaan cad oo ka mid ah kuwa gumaysiga waxaana soomaalidii dabadhilifka u ahayd hortooda lagu ruxayay calanka itoobiya iyadoo loo sheegayo in halka ay ku sugan yihiin ay iyagu maamulaan oo aysan waxba uga duwanayn itoobiya xaflad ku-sheega waxaa lagu tilmaamay inay tahay mid loogu dabaaldegayo dagaal ay dowladda xabashida itoobiya ku qabsatay goob ku taalla magaalada baydhabo muddo hadda laga joogo boqol iyo labaatan sano ka hor waxaa la yaab leh in dagaalkaas gumaysiga lagu doonayay lagu tilmaamay inuu ahaa xorayn sida in ay xabashidu leedahay baydhabo oo kale waxa ayaan darro ah in arrintaas ay goobjoog ka ahaayeen kuwo sheeganaya odayaal dhaqan oo gacansaar la leh xabashida iyo mas-uuliyiin ka mid ah maamulka koonfur galbeed ee itoobiya dhinaceeda ka dhistay korna ka maamusho waxayna ugu hambalyeeyeen dagaalka ay sheegtay xabashidu inay ku qabsatay magaalada baydhabo mid ka mid ah odayaasha oo ay ka dhex hadlayso lacag yar oo horey loo siiyey si ay xabashida ugu aqoonsadaan in soomaaliya tahay waddan ka mid ah itoobiya ayaa isagoo ismoodanin xabashi ah wuxuu sheegayaa inay ku faanayaan ciidanka itoobiya uguna hambalyaynayaan siday soomaalida u gumaysteen
runtii ma islena haddii uneena geeska africa eh, may ka faanane walaalaheena ama saaxiibadeena etoobiya markasta sidii n halgamaasay eh, iniya xurxaadoon anka dadaalaasi dadka kale oo saaxiibadooda ee geeska africana ini xurnaqdan yaanka dadaalaasiina unkumahadnaqaan africa oo dhan madowga ee dadlingumaysina may ku jiray wadanweynaha etoobiya marka intaas markii la haska aruuriyo may noo mudan yihiin dadka walaalaheena saaxiibadeena etoobiya haddii uneena soomaaliya gaar ahaan reer koonfur galbeed in markasta faalladooda iyo garab istaagsho marnan ku caajisna noo mudan yihin marka aad fiiriso xafladda waxaa la yaab kugu noqonaysa in marna aan soomaaliya magaceeda iyo xataa waddankeeda lasoo hadal qaadin oo aad mooddo in itoobiya aad dhex taagan tahay iyadoo ay tahay halka ay joogaan magaalo ka mid ah xarumo goboleedyada ugu waaweyn soomaaliya oo xataa lagu tilmaamo inay tahay caasimadda afraad ee soomaaliya waxaana arrintaas aan idiinsoo tilmaamay ka dheehanaysaan hadalkan uu goobta ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenka waxay ugu yeeraan baarlamaanka maamulka xabashi kalkaalka ah ee koonfur galbeed dowladda etoobiya ma aha dowlad oo hadda dhow saddex kun sano ciise ka hor ayay jirtay guusha ay gaareen oo ay ka gaareen dagaalkii adwa waxa ay noo caddaynaysaa guul afrika oo dhan oo gaartay etoobiya iyadoo aan haysanin wax hub ah wax oo dabaabaad ah ayay iska celiyeen gumaysihii talyaaniga oo ay ku soo duulay iyagoo oo haysta waran iyo gaashaan keligood waddanka etoobiya wuxuu ka mid yahay waddamada afrika ay ku yaalaan xarunta etoobiya ee ugu weyn african union taasna waxa ay noo caddaynaysaa in afrika ay tahay etoobiya waddan nabadeed dalku wuxuu marayaa xaalad halis ah oo ay xabashidu siday doonto ka yeelayso mar waxay sheeganay inay dekedaha soomaaliya saami ku leedahay mar kale afar dekedood ayaa la siiyey waxaana markhaati cad u ah gumaysiga xabashidu waddanka soomaaliya ku hayso ma jirto il dhaqaale ama deked ay soomaaliya leedahay oo guul laga gaaray ama la daah furay ilaa waxaa faraha kula jira oo saamin laga siiyaa dowladda xabashida
dowladda federaalk ayaa sheegtay in askarta kontaroolada muqdisho u jooga ay yihiin cabto isarqansan taasoo keenaysa in shacabka laayaan cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaas inoo soo jeedinaya iyadoo ay soo badanayeen dilaalka ciidamada dowladda federaalk ay u geysanayaan dadka shacabka ah ee magaalada muqdisho ku dhaqan gaar ahaana dhallinyarada ku shaqaysta mootooyinka bajaajta la yidhaahdo ayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre waxa uu qiraya in ciidamadoodu ay yihiin kuwo sarqaansan oo isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan wuxuu sheegay halista ay leedahay in qof sarqaansan la geeyo islamarkaana uu mas-uul ka noqdo meel kontarool ah
jeekbointyada jira ciidamada jooga waa dadaalaan laakiin markaan annagu dib u daraasaynin waxaanu aragnay inay lagaa maarmaan tahay inaan wax ka beddelno waa askari qayilsan oo indhaha taagaya oo drag soo isticmaalay oo aan miyirba qabin dee dad shacab ah inuu baaro inuu ilaaliyo inuu jeekbointigii dadka kula tacaamulaayo waxay noqonaysaa halistiio qayb ka mida weeye marka dhinaca dowladda askarteeda waxbaan ka qabanaynaa dowladda federaalka uuma sheegin inay wax ka qabanayso dilalka gardarrada ee bereerka ee loo geysanayo dadka shacabka ah iyo inay cadaalad helayaan sidoo kalena ma aanay sheegin in askarteeda cabtoyda ah ay dhaqan celin u samaynayso ama ay askariinimadaba ka saarayso ha yeeshee ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in baraha kontaroolka aanay sii joogi doonin askarta maandooriyaha isticmaasha ballanku waxaa weeye hal askari oo balwad leh inuusan checkpoint taagnaan maalmo inay qaadato way dhici kartaa de waxaaba laga yaabaa in xulitaanka dadka noocaas maanta dhallinyaradan inay u baahan tahay in si weyn loo soo xulo laakiin ballanku waxaa weeye askari qaad cuna sigaar cabaa wax ka sii daran sameeya shacabka soomaaliyeed uusan checkpoint isu istaagin waxaa xusid mudan in askarta dilalka geysanaya aanay ahayn kuwa koontaroolada jooga oo keliya ee ay ka badan yihiin dilalka ay geystaan askarta kale ee magaalada ku daadsan iyo kuwa gaadiidka ay saaran yihiin waddooyinka xawaaraha ay ku marayaan kuwa oo markii jidku cariiri ka noqdo dadka hortooda ka muuqda rasaasta ku fura maalmihii ugu dambeeyey waxaa sii laba kaclaynayay dilalka dowladda federaalka ay u geysanayso dhallinyarada ku shaqaysta mootooyinka bajaajta kuwa oo eheladoodu ay warbaahinta hor taagan yihiin iyagoo ka cabanaya falalka lagu kacayo waxaa sii kordhaya tirada dadka ku li'aanaya dagaalada ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool halkaasi oo ku dhowaad bil ay dagaallo halakeeyeen waxaa la xaqiijiyey in ugu yaraan laba boqol iyo toban qof ay ku dhinteen iska hor imaadadii ka socday magaalada laascaanood afar iyo labaatankii maalmood ee lasoo dhaafay kaasi oo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka oo deegaankooda difaacanaya shir jaraa'id uu magaalada laascaanood ku qabtay duqa magaalada laascaanood cabdiraxiin cali ismaaciil ayaa wuxuu ku sheegay in laba boqol iyo toban qof oo shacaba ay ku dhinteen lix boqol iyo siddeetan qof kalena ay ku dhaawacmeen dagaaladii halkaas ka socday ee dhex maray labadii dhinac ay ku hardamayay magaalada dagaalka waxaa la sheegay inuu bilowday bishii februaayo ayna soo dhaafay lixdeedii iyo labada kun saddex iyo labaatankii wuxuuna socdaa ilaa bishii saddexaad ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka lamana garanayo goobta uu soo gabagaboobi doono walow magaalada laga durjiyey ciidamada maamulka somalilan saldhigyo badan ay ku lahaayeen duleedka magaaladana laga qabsaday taasoo keeni karta baa layidhi in dadka shacabka ahi ka nabadgalaan hubka ay labada dhinac isku adeegsanayaan sidoo kale tirakoobka uu soo gudbiyo duqa magaaladaas ayaa waxaa ku jiray in laba boqol oo kun oo qoys ay ka barakaceen guryahooda isku soo wada duuboo dhowaan ayay ahayd markii garaadka guud ee magaalada laascaanood uu daha ka rogay in boqol iyo konton qof ay ku dhinteen maalmo ayaana ka soo wareegatay tirada dhimashadana waxaa ku siyaaday lixdan ruux dowladda taalibaan oo soo bandhigtay diyaarad daroonaysa ayaan idiin soo wadnaa balse markaan warbixin cusub oo la daabacay ayaa lagu sheegay in maalqabeenada ugu qanisan caalamka ay sanadkii lasoo dhaafay khasaareen boqolkiiba toban hantidooda maxamed amiin ayaa faahfaahinaya warbixin cusub oo la daabacay ayaa lagu sheegay in maalqabeenada caalamka sanadkii lasoo dhaafay ay khasaareen boqolkiiba toban hantidooda kadib markii ay waxyeello soo gaartay maalgashigooda ribada ku dhisan taasi oo u sabab ah dagaalka yukrain iyo sicir bararka baahsan ee ka jira caalamka warbixintan oo ugu daabacay markas ka faallooda arrimaha dhaqaalaha kaasi oo daraasad uu sameeyey ku sheegay in asmada ka taagan dalka yukrain ay saameyn daran ku reebtay midda tamarta ah ee ka jirta qaaradda yurub taasi oo sii kordhisay musiibo dhaqaale waxaana arrinkaasi ka dhashay in sanadkii tegay maalqabeeno badan ay khasaaraan hanti faro badan oo ribo ku dhisnayd xaruntu waxa ay tilmaamtay in kor u kaca tirada badan ee bangiyada dhexe ee dulsaarka ah si loo xakameeyo sicir bararka ay si xun u saameysay maalgashiga maalqabeenada caalamka yurub waxa ay martigelisay hoos u dhicii ugu weynaa iyadoona hantideeda ay hoos u dhacday boqolkiiba toddoba-iyo toban waxaa ku xiga australia new zealand new geni iyo jasiiradaha dariska la ah waxaa kusoo xiga laba qaaradood oo amerika kuwaasi oo iyaguna hoos u dhacay boqolkiiba toban qaaradda aasiya ayaa iyaduna hoos u dhacday boqolkiiba toddobo halka qaaradda afrika iyadana ay hoos u dhacday qadar dhan boqolkiiba shan sida laga soo xigtay markaska lixdan iyo sagaal boqolkiiba maalgashiyaasha ugu qanisan caalamka waxa ay filayaan in hantidooda ay kobacdo sanadkan laakiin xaruntu waxa ay ka digtay in haddii dhaqaalaha adduunka uu sidan kusii socdo uu kusii socdo khataro waaweyn inta lagu guda jiro sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka jawiga suuqyada ayaana si dhaqsaha isku bedeli doonaa
warkaan dhegeystayaal isaakey waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda daalibaan ayaa soo bandhigtay diyaarad daroon ah oo lagu sameeyey gudaha dalka afghanistan imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa saacadii lasoo dhaafay waxa ay baahisay sawirada diyaarad daroon ah oo ah tii ugu horreysay ee lagu farsameeyey gudaha dalka afghanistan diyaaraddan ayaa waxay jari kartaa masaafo aada u fog iyadoona injineeradii sameeye ay sheegeen inay jari karto ku dhowaad toddoba boqol oo kilomitir islamarkaana ay qaadi karto culays gaariya toddobaatan kilogaram diyaaraddan ayaa u naqshad eg nuucyada ay farsamaysa dowladda maraykanka kuwaasi oo ay kula diriiri jirtay imaarada islaamiga ah ee ku sugneed gudaha dalka afghanistan imaarada islaamiga ah ee afghanistan oo muddo iyo rasi rasmi ah uga wada talinaysa gudaha dalka afghanistan ayaa ku tallaabsatay horumarro aada u ballaaran kuwaasi oo ay ka mid yihiin mashaariic bulshada wax badan ku dheefeen dhowaan ayeen ahayd markii ay baahiyeen gaari ka mida nuucyada casriga ah oo lagu farsameeyey gudaha dalka afghanistan warkii subaxnimo dhegaystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah el furqaan waa inaga intaa